dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna ku soo qaadan doonaa qaadyaraan ka taagan caasimada somalilan arrintaasi sidee bay dadweynuhu u arkaan sidoo kale waxaan warbixinteenna ka maqnaan doonin dhinaca suugaanta qaar ka mida dadweynaha ku nool caasimadda somalilan ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadleen qaadyaraan ka taagan magaalada hargeysa dadweynahaasi oonu codbaahiyaha la dhex qaaday ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadlayaan arrintaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay horta rayahaan sacad marka la idhaado maxamed cali saxaan leeyahay qaadkan laga jooji waxaan nabo tale faa'iido maahay kuma hayno innagu ba dhaqaalihina burburinaya qaadlaanta aad buu saamaysa magaaladaniyo yaa kolleyda dee qaad unbay ku xidhan wax kale kuma xidhna yaa markaa qaadkan noo sii daayo waa tay magaalada hargeysa maanta waxaa laga dareemaya qaad la'aan arrintaa maadaamada aduguna halkan cuntada ku iminaysa cuntada si wanaagsan oo socota haa si fiican bay u socotaa aad iyo aad baan ugu faraxsanay weliba jaadkoo la joojiyo qaadla'aantaasaa fiican waxaan jeclaa saaka magaalada waxaa ka jirta qaad la'aan arrintaa dareenkaaga anaa jecel inaad ila wadaagtid ayaan jeclaa bal arrintaas aad u aragtaa arrintaa waxaannu doonaynaa inaan qaadka la keenin in nalaga joojiyo carruurtayadii bay dilay odayaashii buu dilay dadkii oo dhan buu dilay jaadka ahna laga joojiy waa lagu waashay waa lagu waashay marka haddii la joojin waayana cashuurta libinlaab libinlaab kaga dhiga iyagaa doolarka nagu qaaligareeyey iyagaa sixirka nagu qaaligareeyey jaadkaa weeya waanu idiin ducaynaynaa oo ducaanu idinku daraynaa jaadkaa naga joojiya oo inamadeenainamadeeda ka joojiya oo dumarkiibaa cunayo waaweynaa ka joojiya oo naga daaya oo sixir baradkan oo carruurta yareera labaatan toban jirkaabaa cunaya naga joojiya ducaanu weliba idinku darayna waanu idiin ducaynaynaa waanu idiin ducaynaynaa hooyo jaadkaa naga joojiya haddii aad joojin weydaana libinlaab kaga dhiga ha wada cararaane sidaa weeyaan dareenkaygu waa tahay arrintan maad ku dar kare adoo magaca ku bilaabay afar kelmadood baan odhanaya bismillahi raxmaan anigu waxaan intaa ka odhanayaa inan yar baan haystaa inankii yaraa jaad kamigaga waashay wax inana kaasaan haystaa ilaahay baa waxle kaasaan hayaa jaad buu ku waashay budkuu ii haystaa wuu dilayaa hadiyo habeen kama seexdo markaa jaadkaa haddaad doonaysaan inay dalkeennu hagaago oo diinteennu hagaagto oo carruurteennu hagaagto oo rag iyo dumar la hagaago naga joojiya balaaya ha cuntaa wixii beertay hala naga joojiya haddaad tihiin u muslim islaan oo arrintaa maadaamada aduguna halkan cuntada ku iminaysa cuntada si wanaagsan oo socota haa si fiican bay u socotaa aad iyo aad baan ugu faraxsanay weliba jaadkoo la joojiyo qaadla'aantaasaa fiican arrintaas waxaan u arkaa qaadku waa dadil waa dalkiiyo dalkaba wuu dilay ha la joojiyo waanu ku taageersannahay
taas wallaahi waxay la muuqataa qaadka in hore loo sidaa in wax dani inoogu jirin dhibaato mooyaane yaa dee inanka maanta suuqaa ka shaqaystee tobanka dollar qaataa waxaa laga yaabaa tobankiisa dollar caawa inuu casho ka waayu gebigeedaba qaad ku cuno markaa taasi wax faa'iidu inoo leeya ma jirta haba yaraatay dhibaato mooyaane qaadku dhallinyarteenna waxay ku baabaaday waa qaad dee saasu u galay iminka ee dadka ka reebay marka waxaa leeyahay dee fikir kaloo ka duwan hala keeno qaadka wax lagu bedelo madaxweynena wuxuu dhan lahaa waa inaad keentaa barnaamijyo dhallinyartu ay ku samaysto maxaa dhahay horumar kale ku samayso oo balwadaha lagu iloosiiyo maad ku dar kare arrintaa oo dareenkaaga jeclay maanta waxaad ogtahay inay caasimadeenni maanta balaajaad tahay arrintaa dareenkaaga anuu kama hadlaya shaqalsiyadaada inaad adu cuntidiin kalaa kama hadlayo laakiinse qaadla'aantu baan joonaya dareenkaaga dil cabirtid qaadla'aanta aad buu saamaysa magaaladaniyo yaa kolleyda dee qaad unbay ku xidhan wax kale kuma xidhna yaa markaa qaadkan waxaan jeclaa saaka magaalada waxaa ka jirta qaadla'aan arrintaa dareenkaaga anaa jecel inaad ila wadaagtid ayaan jeclaa bal arrintaas aad u aragtaa arrintaa waxaannu doonaynaa inaan qaadka la keenin in nalaga joojiyo carruurtayadii bay dilay odayaashii buu dilay dadkii oo dhan buu dilay jaadka ahna laga joojiy waa lagu waashay waa lagu waashay marka haddii la joojin waayana cashuurta libinlaab libinlaab kaga dhiga iyagaa doolarka nagu qaaligareeyey iyagaa sixirka nagu qaaligareeyey jaadkaa weeya waanu idiin ducaynaynaa oo ducaanu idinku daraynaa jaadkaa naga joojiya oo inamadeenainamadeeda ka joojiya oo dumarkiibaa cunayo waaweynaa ka joojiya oo naga daaya oo sixir baradkan oo carruurta yareera labaatan toban jirkaabaa cunaya naga joojiya ducaanu weliba idinku darayna waanu idiin ducaynaynaa waanu idiin ducaynaynaa hooyo jaadkaa naga joojiya haddii aad joojin weydaana libinlaab kaga dhiga ha wada cararaane sidaa weeyaan dareenkaygu
dareenkaaga jecel inaad ila wadaagtid waanu cambaaraynaa anagu qaadla'aanta ka jirta magaalada waayo lacagtii imika naga bixi jirtay lacag ka adaguma naga baxday imika an waxaan leeyahay horta rayahaan sacad marka la idhaado maxamed cali saxaan leeyahay qaadkan laga jooji waxaan nabo tale faa'iido maahay kuma hayno innagu ba dhaqaalihina taas wallaahi waxay la muuqataa qaadka in hore loo sidaa in wax dani inoogu jirin dhibaato mooyaane ya dee inanka maanta suuqaa ka shaqaystee tobanka doolar qaata waxaa laga yaabaa tobankiisa doolar caawa inuu casho ka waayu gebiyeedaba qaad ku cuno markaa taasi wax faa'iidu inoo leeya ma jirta haba yaraatee dhibaato mooyaane qaadku dhallinyarteenna waxay ku baabaaday waa qaad ee saas u gala imika ee dadka ka reebay marka waxaan leeyahay dee fikir kale oo ka duwan hala keeno qaadka wax lagu bedelo madaxweynena wuxuu dhan lahaa een, waa inaad keentaa barnaamijyo dhallinyartu ay ku samaysto maxaan ahay horumar kale ku samayso oo balwadaha laga- lagu iloosiiyo asalaamu calaykum maad ku darkare arrintaa in adoo k- ka mida dadweynaheeni ku noolaa caasimadda somalilan magaalada madaxda dalka in sideed u aragtaa maanta wa- caasimadda waxaa laga dareemaya qaadla'aan arrintaas sideed u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم marka hore magaca waa siciid axmed xasan marka een, waa horta ilaa shalayba waxa laga cabanayay qaad la'aantii oo qaadku aad u yaraaday way dadkii qaadku cuni jiray ilaa shalayba aad uga qaylinayeen marka arrintaa iyada horta inuu aad baan u soo dhaweynaya inaada qaadkan waayo wax dhibaato ama wax faa'iido inoo leeyahay ma jirto dhaqaalaha dalkeena maalin kasta lacagta ugu badan ayaa ku baxda qaadka marka qaad la'aanta wax badan laaba saahatiyo lagu waayaa ficnaan lahayd baan leeyahay ya shalayna dad badan oo suuqaya ka mid ah ayaan qaylin oo iska daayay marka baalka aad u qaaliyoobay taaliftooda wata dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna koobanaynu ku soo gebagabayn doonaa heestaasi aadka u macaan iyo beri hore waxaa jiray heestaasi ayaa waxaa midhaheega alifay maxamuud maxamed yaasiin dheeg oo ah xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin dheeg oo ah oo ah mudana ka tirsan golaha guurteeda somalilan halkay codadkooga si talantaaliya isugu dhiidhiibi doonaan fanaaniinta maryal mursal ciise iyo mukhtaar oday intaynu warbixintan warbixin lamida aynu ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. umada xasaarkoodu ka baratamaye